بsم اllaahi الرحmn الرaxيim alxamdu لilaahi رab العaalamiin وslى اllah وslم عlىa nabiyina mxamedi وعlى آlihi وaصxaabihi أجmaciin ama bacdu qaala الimaam abu dawuud sulaymaan bn ashcaf asijistaaniyu raximah اllahu tacaala xadaثna cubaydالlahi bn mucaad wahuwa alcambariyu qaala xadaثna abi wahuwa mucaad bn mucaad qaala xadaثna kahmasun can ibni buraydata can yaxya bni yacmar qaal كان أول من تكلم في القدر بالبصرة معبد الجهني كان معبد الجهني waxa uu ahaa أوla man qofkii ugu horeeyo تaklama fi الqadri qadarka ku hadlay biاlbasrati basra dhexdeeda yanii qadarkiibuu si xun uga hadlay faاnطalqtu waan tegey ana aniga iyo xumayd bn cabdالرaحmaan alxumyariyu xaajayni anagoo xajinayno أw muctamirayni ama anagoo cumraysanayno faqulnaa waxaan isdhahnay low laqiinaa axadan qof haddaan la kulmi lahayn min asxaabi rasuulillaahi sala allahu calayh waali wasalam nebiga asxaabtiisa ka mid ah fasa'alnaahu aan su'aali lahayn camaa yaquulu haaulaa'i kuwan waxay dhahayaan fi lqadari fii sha'ni lqadari ay ka dhahayaan fawafaqa allaahu lanaa ilaahay wuxuuna waafajiyey cabdullaahi bni cumar cabdullaahi bni cumar buuna waafajiyey oo saxaabada raggii ugu cilmiga badnaa uguna da'da yaraa markaas ka mid ahaa markii hore waqtigan laakiin min weyn ah ayb ay iyagu la kulmayaan ay arkayaan ayb faktanaftuhu daakhilan fi lmasjidi isagoo masjidka gelayo faktanaftuhu garbihii baan ka galnay ana aniga iyo wasaaxibii labadii wasaaxibii saaxibkayga xumayd iyo aniga iyo labada dhinacyood ka galnay ninna halkan buu ka maray ninna halkan ka fadanantu waxaan maleeyey anna saaxibii saaxibkayga sayakilu lkalaama hadalka inuu ii xil saarayo ilaya aniga danna bimacnaa ayqantu iska waayo waxaan yaqiiniyey aan is-iri waayo labadoodana yaxya bnu yacmar baa aad nin fasaaxo badan buu ahaa faqultu waxaan yidhi buu yidhi abaa cabdiraxmaan yaa abaa cabdiraxmaan innahu qad dahara shaanigu waxa uu yahay waxaa soo daahiray qibalana annaga xaggayaga naasun dad yaqra'uuna alqur'aana qur'aankay akhrinayaan wayataqafaruuna alcilma cilmigana waa raacraacayaan ayb yascumuuna waxay ku andacoonayaan allaa qadar qadar inuusan jirin waalamru arrinkuna unufun wax cusub in inuu iska yahay wax qadaroo hore inaanay jirin arrimuhuna ay hadda bilow yihiin sidaas bay leeyihiin waxaa dareemay marka dad waxaa jiri jiray xilligaa qur-aankana akhri jiray cilmigana isisiisiin jiray laakiin aan waxba aqoonin cilmigu waa ka gudo weyn yahay waana ka ballaaran yahay kitaab la akhriyo ama qur-aan la xifdiyo waa ka weyn yahay cilmigu wuxuu u baahan yahay fiqhi iyo fahmi waana midda khawaarijtu nebigu uu ku yidhi yaqra'uuna alqur'aana laa yujaawisu xanaajirahum qur-aankay akhrinayaan kalxamahana ma dhaafaayo yacnii qalbiga ma gelaayo fiqhi u yeelan maayaan waay dadkan marka waxay isku darsadeen qur-aanka ay akhrinayaan iyo cilmiga ay akhrinayaan waxay ka arki waayeen inay qadarka rumeeyaan ayb markaa wuxuu yidhi faqaala idaa laqiita ulaa'ika kuwa haddaad la kulanta faaqbirhum u sheeg annii barii'un minhum inaan beri ka ahay wahum iyaguna buraa'aa'u minii inay beri iga yihiin waaladii yaxlifu bihi cabdullaahi bni cumar macbuudka cabdullaahi bni cumar uu ku dhaaranayaan ku dhaarto ayaan ku dhaaranayaaye low anna liaxadihim midkood haddii midla uxudin ou u sugnaan lahaa buurta uxud oo kale oo dahaban dahab ah fa anfaqahu ou sadaqeeyo ou nafaqeeyo maa qabilahu allaahu minhu ilaahay ka aqbalin ma ka aqbalin oo ka aqbali maayo xataa yu'mina bilqadar intuu qadarka ka rumaynayo uma qaala waxa uu yidhi xadaanii cumaru bnu اlkhadaab qaala cumar waxa uu yidhi baynamaa naxnu cinda rasuuli اllaahi sala اllahu calayh ali wasalam xilli nebiga agtiisa aan joogno id طalaca calaynaa waxaa korkayaga ku soo baxay rajulu nin shadiidu bayaadi اhiyaabi dharkiisu uu aad u caddaan badan yahay shadiidu sawaadi shacri tintiisa madowgeedu aad u daran yahay markaa tinta aadka u madow iyo dharka cadcad qurux inay yihiin ayb ila ilaahay jibriil muu dooraayo waxaan fiicnayn laa yuraa calayhi ninkaasoo aan laga arkaynin korkiisa aharu safari safarka raadkiisa walaa nacrifuhu annaguna aanan garanaynin nin safar ku yimidna ma ahaan mana naqaano yacnii kaanahu wuxuu muujinayaa arrinku arrin la yaab le inuu yahay haddii magaalada reer magaal oo ahaan lahaana innagaa ogaa lahayn haddii kalena oo nin safar ku yimid ou yahayna raad safarba ma ma laha xataa jalasa ila اnabiyi sala اllahu calayh ali wasalam ilaa nebiga uu kala soo fadhiistay faasnada rukbatayhi jilbihiisiibuu cusjiyey ilaa rukbatayhi nebiga labadiisii jilbood isaga jilbihiisiibuu jilbaha nebiga saa ugu dhoweeye u saaray wawadaca kafayhi labadiisa calaa caloodna calaa fakidayhi bowdihiisa ayuu saartay damiirka marka calaa fakidayhi qofku u noqonaya isaga laftirkiisa labadiisii gacmood buu bowdada saartay cajarada uma qaala wuxuu yidhi yaa muxamed muxamedow akhbirnii can ilislaam islaamka bal iiga warran faqaala rasuulu llahi sal l slam alislaamu an tashhada an laa ilaaha ila allah waana muxameda rasuulu اllah watuqiima asalaata watu'tiya azakaata watasuuma ramadaana wataxuja albeyta in istadacta ilayhi sabiila qaala sadaqta run baad sheegtay buu yidhi qaala facajibnaa lahu waan la yaabnay yas'aluhu waa weydiinayaa wayusadiquhu waa rumaynayaa yacnii nin su-aal marka ay ka maqan tahay oo cilmi isaga rabo cilmi isaga ka maqan nin raadinaya inuunan ahayn yaa xoogaa meesha nooga soo baxaysaw ilaa ninka saa'ilkaas sida badan run baad sheegtay iyo ma dhehee ninkan marka waa la yaabnay marka wixii sheego ayuu haddana u rumaynayaa runtaa waayuu leeyahay sida badanna nebiga dadkii wax weydiin jiray dad markaa iyagu ogaan karay markii nebigu uu wax u sheego sideeda unbay u qaada jireen waxaan o dhan marka waa qaraa-in tusaya ninkan inuusan caadi ahayn qaala faakbirnii can iliimaani facajibnaa lahu yas'aluhu wayusadiquhu wuu rumaynayaa qaala faakbirnii can اliimaani iimaanka bal waxa iga sheeg qaala an tu'mina biاllaahi wamalaa'ikatihi wakutubihi warusulihi waاlyowmi اlaakhir watu'mina biاlqadari inaad rumaysid khayrihi wa sharihi maxalsaahidka marka meeshaan w khayrkii iyo qadarka khayrkiisa iyo sharkiisa inaad rumaysid arkaantii marka iimaanka ay la mid taho an tu'mina billaahi ay la mid tahay maxaa yeele qadarka imaam axmed wuxuu dhihi jiray alqadaru qudrat ullaahi qadarka haddaa rabta inaa ogaatid waa ilaahay awooddiisii qudradii alla marka ninkaan qadar ka rumaysnayn qudradii alla ma rumaysna waayo ninkaan qudro alla rumaysnayna alla ma rumaysna waxaa dareemaya dadkii salafka ay diintiisay u fahamsanaayeen imaam axmed balfiiri qadarka kelmadda uu ku soo koobay alqadaru qudrat ullaahi qadarka awooddii alla waayo qudradii alla qaala sadaqta run baad sheegtay buu yidhi qaala faakbirnii can ilixsaan ixsaanna bal iiga warran ixsaankii marka iimaanka waa ka sii sarreeyaa qaala an tacbud allaha inaa ilaahay caabudid waayo kaannaka sidii adiga oo taraahu arkayoo kale fain lam takun taraahu haddii aadan arkaynin ku arkaya haddaadan ahayn fainahu isagaa yaraaka ku arkaya fain lam takun taraahu fainahu yaraaka qaar baa marka si qaldan u dabdiyo oo waxay yidhaahdaan ayb fain lam takun laa taraahu saas waxay sheegaan marka macno un uu ka soo baxaayo haddii adiga aadan arkaynin isaga isagaa kugu dhex jiro kale ka soo saaray ibnu xajarka marka fatxulbaari wuu ku baraarujiyaa macno qaldan waay macnuhuna sidaa way dee adiga aadan u jeedin isagaa kuu jeedo laba m maqaam waayo marka maqaamka hore waxaa la rabaa inaa ilaahay u caabudid sida adoo arkayo haddaadan maqaamkaas gaari karin oo waa maxay maqaamulmuraaqaba haddaadan ilaahay ku caabudi karin mushaahada haddaba waayahay inuu isaga ku arkayo un iska ilaaliyo ka cabso saa ku caabud marka dadkii marka isku mid maahan dad baa marka maqaamulmuraaqaba ilaahay ku caabudaya dadna waxay ku caabudayaan maqaam khowf oo kale ilaahay baa waa kuu jeedaa isjir baa marka u ka baqaya taa laftirkeeda darajo fiican qaala faakbirnii can isaacati saacadda igaga warran buu yidhi qaala malmas-uulu kan la su-aalaya ma ahan canhaa can isaacati saacadda xaggeeda wax laga weydiinayo biaclama mid ka ogaal badan mina saa'ili ka weydiinayo adiga i weydiinayo jibriil ah iyo anood i weydiinaysidoo mas-uulkii ah waxba iskuma dhaanno qaala faakbirnii can amaaraatihaa aayado badanoo qur-aankanada waa tilmaamay in allaha cindahu cilmu saaca ilaahay agtiisa unbaa saacadda cilmigeedu yaalla yasaluunaka can isaacati ayaana mursaaha qul inamaa cilmuhaa cinda rabbii laa yujaliiha liwaqtiha ilaa huu bs qaala faakbirnii can amaaraatiha calaamadaheeda bal iga waran qaala an talida alamatu addoontu inay dhasho rabbatahaa sayidkeeda laba macnaa marka ku jiro macna cuquuq waayo oo dadkii waxaa badanaya ilmaha hooyooyinkood ku caasiyo ayaa aad u badanaya bixaytu lays leeyahay war ninkan addoon miyou la hadlayaabaa lays dhahay inuu diyaraa hooyadii siduu ula hadlaayo ma addoontiisiibuu talow la hadlayaabaa lays leeyahay inta cuquuqul waalideynku aad u bato waana shay mushaahad oo badan waa wakhtigan macnaha labaadna waxay tahay qafaal qafaalku inuu bato oo futuuxaadku ay bataan ninku uu addoommo fara badan yeesho addoommahaasi buu u tegayaa marka milkulyamiin ayuu ugu tegayaa waa u dhalaysaa qofkan wax dhalay marka waa addoon cidda ay dhashayna waa sayid waa wiilkeedii marka wiilkeedii ay dhashay baa sayidkeedii ah ayb siduu ku yahay waxay tahay iyadu waa addoon cunugaana ay dhashay laakiin waa xor aabbihiisuu raacay cunug addoonkuna waa maal addoontu waa maal la leeyahay waxay ka dhigan tahay marka maalkan odagaan hadduu dhinta yaa iska lahaa lahayna wiilkaa lahaa lahaa bi haadihi lmahaaba marka qof sayidkiisii dhalay oo kale waayo xaqiiqatan laakiin sharcan waa yeelana lagama wada ogow cunug hooyadiis ma yeelan kara hooyadii maba yeelan karaba sharcan laakiin macno ahaan baa sidaas marka ay tahay labadaa macnaa ku jirto wa an tara alxufaata kuwa cagaha cad inaa aragto alcuraata qaaqaawan alcaalata faqriga ah ricaa'a shaayaari raacyada ah yatadaawaluuna fi lbunyaan yacnii inay isugu faanayaan guri dheerayn anaakaa guri dheer iyo anaakaa guri dheer bay isugu faanayaan middan iyadana mundu sanawaad baabal arkay meeshii nebiga uu ka hadlaaya dadkii ku noolaa reer carabtu reerbaadiya iskaga badnaayo waxna ma haysa jirin oo dhowr ari ah nin raacdo oo wuxuu iska ahaa marka cagacad oo adduunyo ka aradan maca daalika waqtiyadii batroolka uu dilaacayna de waxa ay daaro dhisaayaan waa la yaabaysaa ayb nin waxaad arkay marka reerbaadiyon wax magaciisa qori karin akhrin karin oo shan lix cimaaradoodoo waaweyn ku dhex leh ayb xijaas kule baad arkaysaa waxaa ma jiri jirin xilligii rasuulka marka innaga laftirkeenna soddomeeye sano ka hor dadka saraha leh waa yaraayeen xaaji hebelaa la dhihi jiray ayb aad bay u yaraayeen wakhtiyadan dambena de saraha waxaa weeye labaatan jir sara laha la hela malaayiin doolar haaya sadaqa rasuulullahi sala allahu calayh ali wasalam waxaan marka waa calam min aclaami nubuwa waay ayb hadda kuma sii jirtaba dadkan dambe hadda beryahan dambe iyadana burcadbadeedkay waxaan iska bateenna xadid walaa xaraj ayb ninku asagoo waxba haynin waa baxayaa halkaasu isku sii daynayaa ninkii waxaad arkaysaa marka beledkiiba say sare un ka dhisayaqaala uma indalaqa waa iska tegey markaa falabistu alaaan saddex baan nagaaday uma qaala saddex maalmood uma qaala waxau yidhi yaa cumaru cumarow hal tadrii man isaa'il ma taqaanaa qofkii wax weydiinayey qultullaahu warasuuluhu aclam alle rasuulkii baa og baan idhi buu yidhi qaala fainahu jibriilu waa jibriil ataakum uu idin yimid yucallimukum diinakum isagoo diinkiinna idin baraayo waa jibriil oo diintiinna idin baraayo marka diinakum mas'alo kalena waa laga qaadanayaayo waxay tahay iimaankii iyo islaamkii iyo ixsaankii oo wada jiro ayaa diin leedahay idan marka meel allaale meeshii lagu arko addiin iimaankuna waa ku jiraa diinka haddii marka la yidhaha salaadda diintay ka mid tahay iimaankumarka salaaddii iimaan waayo marka saas baa ka soo baxaysa wamaa umiruu ilaa liyacbudu اllaha mukhlisiina lahu اddiin xunafaaءa wayuqiimu الصalaata wayu'tu الzakaata wadalika diin اlqayim xadiidkan marka isagoo dheerna shaykhulislaam ibnu taymiya kitaab risaalo weyn uu ku sharxay oo la yidhaahdo sharx xadiidi jibriil ama aliimaan اlawsat iimaanka kitaabu اliimaan dhexdhexaad abuu markaa ku fasiray xadiidkan ku sharxay macaani badan baa ku jira laakiin abu daawuud wuxuu u keensaday wa tu'mina bilqadaridaas iyo qofka aan qadar ka rumaynin wax u jira inaysan jirin oo laga aqbalayo diintiina inuusan soo gelin ounan soo rumaynin qadarka maraatibtiisana waa ka hadalnay ilaa afar martaba inuu lahaa martabat اlcilmi iyo martabat اlkitaaba iyo martaba cumuumu اlmashii'a iyo khalqu afcaali اlcibaad ninkii marka aan rumaynin cilmiga ilaahay ee saabiqa ah oo yidhaahdo ashyaa'adu waxay dhacayaan ilaahay oon ogeyn markii ay dhacaan kadib bouna ilaahay ogaadaa qofkii yidhaahdo waaba gaal diinta ilaahay ka baxay maxaa yeeley ilaahay buu jahli u sugay ayb qaala xadaanaa musadadun qaala xadaanaa yaxyaa huwa bnu saciidin alqaطaan can cuثmaana bni kiyaad qaala xadaanii cabdullaahi bni burayda can yaxya bni yacmar waxumayd bni cabdiraxmaan qaala laqiinaa cabdallaahi bni cumar ayaan laqiinaa waxaan la kulannay cabdallaahi bni cumar baan la kulannay fadakarnaa lahu lqadara baan u sheegnay wamaa yaquuluuna fiihi iyo waxa ay ka dhahayaan fadakara naxwahu buu sheegay zaada wuxuu ku daray qaala wasalahu rajulu min musaynata nin reer musaynaa su-aalay ow juhaynata ama reer juhayna faqaala yaa rasuula allah fiima alcamal hadday sidaa tahay rasuulkii ilaahay wax walba la qoray camalku muxuu yahay maxaan u camal falaynaya afii shay-in qad khalaa shay tegey ow madaa ama tegey miyaan ku camal falaynaa ow fii shay-in yusta'nafu al'aan mase wax hadda lasoo cusboonaysiinayo haddii khayr iyo sharba la qadaray camalka bal nooga warramay een ma wax soo cusboonaanayo hadda kow la keenayaan ku camal falaynaa mase wax laga faaruq noqdayoo mar hore la qoray baa camalkeenna uu yahay qaala waxa uu yidhi fii shay-in qad khalaa wamadaa shay tegey weeyaan waxaa ku dhex camal falaysaa oo yacni camalkan aada samaynaysaan mar horaa la qoray waayo macnaheedu faqaala arajulu ninkii wuxuu yidhi ow bacdu alqowm ama dadkii qaarkood waxay yidhahdeen fafiima alcamal haddaba hadday sidaa tahay maxaa lagu camalku muxuu yahay qaala ina ahla aljannati jannada dadkeeda yuyasaruuna waa loo fududaynayaa licamali ahli ljanna ahlujanno camalkii wa ina ahla annaari ahlunaarkuna yuyasaruuna waa loo fududaynayaa licamali ahli اnnaar xadiidkan mid la macno ahaan hore u soo marnay qaala xadaanaa maxmuud bnu khaalidin qaala xadaana alfiryaabiyu alfiryaabiyuna waa loo dabdiya alfaryaabiyuna waa loo dabdiyaa wahuwa maxamed bnu yuusuf alfaryaabi can sufyaan huwa hawriyu ayb maxamed bnu yuusuf alfaryaabi sufyaan hadduu idlaaqo waa hawri can sufyaan qaala xadaanaa calqamaةu bnu marhad can sulaymaana bni buraydata can ibni yacmar bihada alxadiidi yaziidu wayanqus qaala fama lislaamu qaala iqaamu الsalaati waitaau الzakaati waxaju اlbeyti wa sawmu shahri ramadaana wاliqtisaalu min aljanaaba janaabadii buu ku daray marka riwaayadan ay ku dartay ayb riwaayada marka ibnu khusaymana saxiixiisu kusoo saaray qaala abu daawuud abu daawuud waxa uu yidhi calqamatu murjiun calqama waa murji calqamatu bnu marhad ayb calqamatu bnu marhad waa murji oo firaqa marka irjaaga irjaa baa ku jirayoo firaqdaas murjiada buu ka mid ahaa calqama ayb imaam axmed baana sidaa yidhi oo imaam abu daawuud wuxuu ku raacay imaam axmed ayb marka murji ha iska ahaada laakiin xadiidka qaadashadeeda de mas'alada waa taqaanaan ku jirto riwaayatu almubtadic daaciye iyo hayru daaciyaha loo kala qaadaa daaciyadana marka riwaayadiisa lama qaato hayru daaciyahana riwaayadiisu waa la qaataa laakiin imaam axmed uu sidaa ku tegey marka mid hadda xadiidku wax u dhibaysa ma ah laasiyama hadda weliba wuxuu warinayaa xadiid irjaaga lagu radin karaba qال xdثna cثmaan بن أbي شhيبة qال xdثna جريiر عن أbي فrوة الhمdاني عن أbي زرcة بن cمر بن جريiر عن أbي dri وأbي هريرةa qاaلa kاna rasuul الlahi صلى اه عل وسلم nebigu wuxuu ahaa yجliس bayna dahray أصxaabihi أصxaabtiisa dhexdooda ayuu fadhiisanayey fayajiءu الغarيibu ninka غariibka ah soo galootiga abaa u imaanayey falaa ydrي ma ogeyn أyuhum huwa أyuhum koodii huwa isagu uu yahay أyuhum koodii huwa huwa yani nebigu uu yahay xataa yas'ala intuu ka weydiiyo nebiga dadkuu isaga dhex jiraa reebaadiyaa imaanaya aan ogeyn markaasuu leeyahay aawo maxamed inuu weydiiyo waxaa dareemay markaa nebiga tawaaduciisa ayb iyo inaan laga fahmi karinba dadka aan laga fahmi jirin waxay tusee marka isagoo nebi ah oo khayru khalqillaahi ah haddana dadkiisaasu isaga dhex jiro qofka marka waxaa wanaagsan inuu dadka iskaga dhex jiro oo dadka aanu iska qaadqaadin fadalabnaa ilaa rasuuli illaahi sala allahu calayh ali wasalama nebigaan xaggiisa ka dalabnay an najcala lahu inuu yeelo majlisan majlis inuu noo yeelo fadhi an najcala lahu inaan u yeelno isaga majlisan fadhi yacrifuhu اlgariibu qofka qariibka uu garanayo idaa ataahu hadduu u yimaado yani markaa nebiga waxaan ka codsannay inaan u samayno meel u fadhiisto qofka qariibkaa markiiba uu soo saaro yani meel sarrayso xoogaas meel kora qaala waxa uu yidhi fabanaynaa lahu dukaanan meel kore ayaanu u dhisnay dukaan yani mashruubo waa meesha koraysaa la dhahaa ayb min diinin oo dhooba ah fajalasa calayhi wuu ku fadhiistay korkeeda annagana marka hoostiisaan fadhiisan jirnay wa kunnaa najlisu bijanabatayhi dhinacyadiisaan ka fadhiisan jirnay nebiga annagana wadakara naxwa haada alkhabari buu sheegay faaqbala rajulu nin baa soo jeestay wadakara hay-atahu buu sheegay xataa sallama min arafi simaaqi xataa sallama intuu ka salaamay min arafi simaaqi jamaacadii meesha fadhisay geestooda asimaaq aljamaaca yani marka waxaa weeyaan xadiidkii jibriil buu rabaa inuu soo xikaayo isagoo nebiga aan sidaa u dhisnay nin baa yimid buu leeyahay marka jamaacada darafteeda ayuu ka soo salaamay nebiga sal l slam fqaala asalaamu calayka ya muxamed qaala faradda calayhi اnabiyu sala اllahu alayh ali wasalam xadiidkii hore qaala xadaanaa moxamed bnu kaiir wahuwa alcabdiyu qaala akhbaranaa sufyaan huwa اhawriyu can abi sinaan can wahbi bni khaalidin اlximsiyi can ibni اdaylamiyi qaala ataytu ubaya bna kacab baan u imid faqultu lahu waxaan ku yidhi waqaca fii nafsii shay-un nafsadeyda waxbaa galay oo ku dhacay min alqadari oo qadarka ah faxadinii bishayin shay bal ii sheeg lacala allaha caza wajalla ilaahay uu mudan yahay an yudhibahu min qalbii qalbigeyga inuu ku tegsiiyo wax uu ilaahay iga tabiyo waxaan uu igaga tegsiiyo bal ii sheeg buu yidhi meeshan marka waxaa laga qaadanayaa qofku markii shubha gasho dadka ka daaweey karo ama ahlucilmiga inuu u yimaado uu su-aalo shubha i gashay shaki baa meeshaas iga galay mas'aladan maxay tahay hadduu laakiin qarsado shubhadii waa ku badanaysaa waa ku badanaysaa waa istaraakumaysaa markay istaraakumto qalbigay madoobeynaysaa qalbiga markay madoobeysana waa meel xunbu u baxaya dadkii hore saxaabadu hadday waxgalaan nebigay weydii jireen taabiciintiina markay waxgalaan asxaabtay usoo laaban jireen marka qofka haddii la yidhaha marka culummo wax la weydiiye male ama culummadan laga dheeraada haddii culummada la yidhaha dadka yacni meelay wax weydiiyaan ma helayaan hadday waayaan meelay wax weydiiyaan hadday waayaanna shubhada iyo qalloocu waa uu ku sii badanayaa qaala low ana allaha ilaahay haddii cadaba uu cadaabo ahla samaawaatihi samaawaadka dadkeeda wa ahla ardihi dhulkiisa dadkooda cadabahum wou cadaabay wahuwa isaga oo hayru daalimin lahum ku dulminay aan ahayn haddii ilaahay dadka koriyo dadka hooseba cadaabo isagoon dulminin buu cadaabay maxaa yeele ilaahay subxaana wa tacaala xuma dulmiya wamaa rabbuka bidallaamin lilcabiid ee dulmiga marka isaga macnihiis marka maxaa la yidhaahdaa shayga oo la dhigo booskiisa boosaan ahayn kaasaa dulmiga calaa daalika marka waxaa laga wadaa ilaahay maba dhigaayaba shay booskiis boos ka duwan ayb oo waa maxay ilaahay yani qofka ahlu daacadana ilaahay waa jannaynaya qofka ahlu macsidana iyo ahlu kufrigana waa naaraya sidaasaa u habboon marka ilaahay subxaana wa tacaala taas tan ma dhaafsiinayo ee dulmiga haddii lagu fasiro dulmi waxaa la yidhaha wax aadan ahayn oo isticmaasho sidaa darteed ilaahay subxaana wa tacaala wax adduunyada uusan ahayn isaga ma jiro haddii la yidhaahdo macnahaas lagu fasiro ma wanaagsana macnaha in lagu fasiro haddii sidaa la yidhaha macno qaldan baa soo bixi karo oo macnaha qaldanna wuxuu noqonayaa in allah subxaanahu wa tacaala waxaan ana iskale un dadka inuu u ciqaabay hadhow saasna mma jirto markaa wuxuu yidhi faxadinii bishayin lacala allaha caza wajalla an yudhibahu min qalbii qaala low ana allaha cadaba ahla samaawaatihi wa ahla ardihi cadabahum wahuwa hayru daalimin lahum walow raximahum haddii uu u naxariisto kaanat raxmatuhu naxariistiisa khayran lahum waa tu uga khayr badan min acmaalihim iyaga acmaasha ay samaysteen walow anfaqta haddaad bixisid midla uxudin buurta uxud oo kaleoo dahaban dahab ah fii sabiilillahi ilaahay jidkiisa aad ku bixisid maa qabilahu llaahu minka ilaahay kaa aqbali maayo xataa tu'mina bilqadar intaa qadarka ka rumaysa hadalkii ibnu cumar oo kale ayb wataclama aa ogaatid anna maa asaabaka wixii adiga ku asiibay lam yakun maunan ahayn liyukhdi'aka wax ku gafay wax ku gafaayey maunan ahayn wa anna maa akhda'aka wixii ku gafay oo kuseegana ku seegayna lam yakun ma ahayn liyusiibaka mid adiga ku asiibi lahaa walow mudta haddii aad dhimatid calaa hayri haadaahi tan waxaan arrinkan korkiisa waxaan ahayn haddaa ku dhimato iimaankan yacnii wax ka duwan haddaa ku dhimato la dakhalta naara naar baad gelaysaa qaala uma ataytu cabdullahi bni mascuud baan u imid faqaala midla daalika kaasoo kale uu yidhi qaala uma ataytu xudayfata bna alyamaan baan u imid faqaala midla daalika qaala uma ataytu zayd bna haabit baan u imid faxadaanii can اnabiyi sala اllahu alayh ali wasalam midla daalika intaasoo kale nebigaba iiga sheegay sal اllahu alayh ali wasalam marka saxaabadii marka in kulligood qadarka caqiidada qadarka ku saabsan inay tahay caqiido daruuri oo lagama maarmaan yaa xadiidka uu tusayaa saxaabaduna ay isku raacsanaayeen wuxuu ku daray marka kan wataclama anamaa asaabaka lam yakun liyukhdi'aka waanamaa akhda'aka lam yakun liyusiibaka xadiidkii kale ee ibnu cabaas uuna ku jiray kanoo kale waana hamarada aliimaanu bilqadar laga helaayo waxay tahay qofku hadduu ogsoon yahay sidaan wixii asiibayna inuunan gefi lahayn wixii gefayna inuunan asiibi lahayn sidaa haddii uu ogsoon yahay iimaankiisa qalbigiisa idmiinaan iyo xasilooni buu helaya waana waxay gaalada aan rumaysnayn qadarka iyo mu'miniinta ku kala bedelan yihin qofkay mu'minkaasoo dhibaato fara badan haysaad arkaysa haddana isagoo alxamdulilah dhaha gaalkuna isagoo intaasoo nicmo haysto ayaan lagu karin قال xdثna جaعفر بن مسافر الhudلي qال xadثna يحيى بن حسان qال xadثna الوليد بن رباح عن إبراهيم بن أbي cبلة عن أbي xفصةa qاaل qاala عباadة بن صاmد لبنه يا بنay wiilkaygiyo inaka lan تجida ma helaysid طacمa xaقيiqaة الإيماani iimaanka xaqiiqadiisa dhadhankeeda xatىa تaclama intaa ka ogaatid أna maa أصاabaka wxa adiga kugu dhacay lam yakun inuusan ahayn liyukhdi'aka mid ku gafaayo wamaa akhda'aka wixii ku seegay oo ku gafayna lam yakun inuunan ahayn liyusiibaka mid ku asiibi lahaa samictu rasuula اllahi sal l slam yaquul nebiguu dhahayaan maqlay ina awala maa khalaqa allaahu اlqalamu ina awala maa shaykan ugu horeeyo khalaqa allaahu alla ou abuuray alqalamu weeyaan laba dabdi baa meeshaan ku jirta marka ina أwala maa khalaqa allaahu اlqalama iyo ina awala maa khalaqa allaahu اlqalamu ama awalu maa khalaqa allaahu اlqalamu intaasba waa la dabdiyey laba macnoo kala duwan bayna markaa ay lahaanaysaa haddii la yidhaha ina أwala maa khalaqa allaahu اlqalama macnuhu wuxuu noqonayaa ina alqalama qalimku awala maa khalaqa allaahu waaye ilaahay uu abuuray ee makhluuqaadka kii ugu horreeyey waaye saasay noqona calaa haadaa marka towjiiha loo baahan yahay markaas waxaan ogsoonnahay qalinka iyo carshiga carshigaa horreeyey lanna nebiga sala allahu calayh ali wasalam wuxuu leeyahay in allaha tacaala kataba maqaadiira alkhalqi ilaahay qalinkuu abuuray khalqiga maqaadiirtoodii buu qoray wa kaana carshuhu cala almaa markaas qalinka la abuurayo maqaadiirta la qorayana carshiga biyuhu ka sarreeyey xadiidkan marka muxuu nas ku yahayna carshiga iyo yaa horreeyey iyo qalinka carshiga inuu horreeyo xadiidkanna wuxuu leeyahay qalinka wixii ugu horreeyo la abuuray waa kayfa aljamcu marka jamcintu marka culammadu waxay yidhaahdaan kan marka in la awilo oo awaliyadan awaliyada xadiidkan sheegay waa awaliya nisbiya awaliya nisbiya say ku tahay carshiga marka laga reebo markii carshiga laga reebo wixii la abuuray qalinkaa ugu horreeyey macnaha saas towjiih saas towjiih kale wuxuu leeyahay ina أwala maa khalaqa allaahu اlqalama faqaala lahu اktub yani waxaa isle marka tii hadda ina alqalama أwala maa khalaqa allah alqalama la kordhigo iyo in la yidhaahdo أwalu maa khalaqa allaahu اlkhalq alqalamu mubtadee khabar laga dhigo labadaa iyado marka laba towjiiho islah ayb macno kalena sidaa waa inna awala maa mar markii ugu horreysay khalaqa allaahu ilaahay uu abuuray alqalama qalinka uu abuuray waxay ahayd an qaala lahu inuu u yidhi uktub qor inuu ku yidhi marka haddii macnahaas la yidhahdana in markii ugu horrayso qalin la abuuraya hadalkaa lagu yidhi bis buu xadiidka sheegaya ee kala horayn iyo maba ka hadlaaya dhahayeen ayb ina awala maa khalaqa allaahu markii ugu horraysay maada marka darfiya laga dhigay markii ugu horrayso alla uu qalinka abuuray qaala lahu wuxuu ku yidhi uktub qor buu ku yidhi labadaa towjiih baa ku jirta ayb in marka la yidhaah marna la dhaho carshiga marka laga reebo qalinka ugu horreeya wax walba aweliyada nisbi yani nisbi in laga dhigo ama macnaha labaad oo la yidhaahdo markii ugu horrayso qalin ba la abuuro wax qor baa lagu yidhi ee markaasna marka macnahan dambe yaa horreeyey iyo yaan horreynin maba ka hadlaayo ayb oo marka afcalu tafdiil maba ku jiraba markaas labadaas macnaa ku jira ibnulqayimna wuxuu ku taxqiijiyey mas'aladan kitaabkiisa nuuniyada nuuniyadu ku taxqiijiyeen taxqiiqaadkaas hadda aan sheegay ayb ina awala maa khalaqa allaahu alqalama ina awala maa shaykii ugu horreeyo khalaqa allaahu alla uu abuuray alqalama qalinka waay yani ina alqalama qalinku awalama awala maa khalaqa allaahu wixii ugu horreeyo alla uu abuuray waay faqaala lahu wuxuu ku yidhi markaa uktub qor buu ku yidhi qaala waxa uu yidhi qalinkii faqaala lahu wuxuu ku yidhi uktub qor qaala waxauu yidhi rabbi yaa rabbiyo wamaada aktubu maxaan dhigaa qaala waxauu yidhi uktub qor maqaadiira kulli shayin shay kastaa qadarkiisii loogu talagalay qor xataa taquuma saacatu intay saacadda ka qumto xadiidkaasuu cibaado marka uu sheegay yaa bunay wiilkiisii buu kusoo jeesto marka wuxuu yidhi yaa bunay wiilkaygiiyo inii samictu rasuula اllahi sal l slam yaquul nebigoo dhahayaan maqlay man maata calaa hayri haada kan waxaan ahayn qofkii ku dhinto falaysa minii iga mid maaha aniga maxalushaahidka marka abu daawuud waa maxay baabulqadar baan joognaa uktub maqaadiira alkhalqi khalqigan qadarkooda oo dhan in meel lagu qoray laga warqabo waxaas ilaahay qorayna cid ilaahay cajzi gelin kartaa ma jirto ka cajzi gelin karta inuu soo bixiyo marka soo bixinta ogow waa martabo saddexaad mid waa ogaal oo ilaahay waa ogaa mar walba mar waa qoraal ilaahay oo qoray marna waa lasoo bixinaa wax bannaankaa lasoo dhigay ilaahay maalan wuxuu qoray adiga inaad dhala doonto saacad hiblaayo maalin hiblaayo maalintaas markaad soo baxdana naaska hooyada caano inaad ka cabi doontaa la qoray intaan adiga lagu abuurin ilaahay marka waxaasi meel miyuu isaga dhigay keliya ma soo bixinaayo miya marka wuu soo bixinayaa marka adaa hadda marka wakhtigaasaa dhalanaysaa wakhtigii ilaahay kugu talagalay caloosha hooyadaa baa ka soo baxaysaa naaskii baa cabaysaa wixii ilaahay kuu qorno marka ma la dhihi kara middan dambe maya oo haddii marka ilaahay adiga kuu qoray inaad muslim noqoto hebelna uu ilaahay maalan u qoray walciyaadu billah inuu gaal noqdo oo mar hore la qoray cid ilaahay u diidi karta ma jirtaa inuu soo bixiyo arrintaas bannaanka soo dhigo maya wuu soo bixinayaa ilaahay subxaana watacaala marka markuu soo bixiyo gaalkii baa imaanaya muslimkii baa imaanaya haddii marka su-aal la keeno oo la yidhaha cadaalad miya marka waxuu isagu abuuray haddana inuu igu ciqaabo isagaaba iimaankan kufriga isagaa abuuray haddana inuu igu ciqaabo xaq muu leeyahay hadday timaado dood waxaa jirta abu isxaaq ilisfiraayiini iyo cabduljabaar almuctasili ka dhexdhacday doodaanu u keenay markaasuu wuxuu yidhi marka waxaan iimaankan iyo kufrigan iyo waxaan maqasaba ma adaa iskale mase isagaa iskale labadiinna kaale isagaa iskale ma u aragtaa buu yidhi marka iimaanka isagu uu leeyahay inuu ku siiyo qasab may ku tahay buu yidhi isaga maya buu yidhi wixiisii soo maaha hadduu kaa ceshto maku dulmiyey wixiisa maya ima dulminin maa rabtaa buu yidhi marka iimaanka marka uu ku siin waayey dulmina ma maahan ilaahay uu ku dulmiyey adigana awal qasab uguma lahayn xaq kaa a ma aha laakiin ilaahay maxaa ku leedahay adiga bayaan inuu wax kuu bayaanayo bayaankaas ma lahayaa mise ma lahaayo waa lahaaya wacala allaahi qasdu sabiil wacala allaahi bayaanu qasdi sabiili waminhaa jaa-ir waa taas marka waa wareeray marka qaadi cabdilwahaab qaadi cabdiljabaar qaala xadaanaa musadadun qaala xadaanaa sufyaan xa waxadaanaa axmed bnu saalix almacnaa qaala xadaanaa sufyaan bnu cuyayna can camr bni diinaar samica taabuusan yaquul samictu abaa hurayrata yukhbiru can اnabiyi sala اllahu alayh ali wasalam qaal ixtaja aadamu wamuusaa aadam iyo muusaa doodeen aadam iyo nabi muuse ayaa dood dhex martay dooddan intay ka dhacday marka caalamulbarsakhay ka dhacday caalamulbarsakh marka waa caalamka yacnii dadku markay dhintaan waa nool yihiin noloshaas ay nool yihiin xayaatulbarsakh baa la yidhaha xayaatadaa dhexdeeday ka dhacday ilaa hadda aadamna waa dhintay nabi muusena waa dhintay labadoodiibaa barsakha isku waraystay waa marka dooddan ay dhex martay nolosha barsakhaana nolol adduunyo la mid maaha oo ma la dhihi karaa haddayba doodeen maxaa ii diidaya aniga inaan nabi muuse wax isii dhaho nabi muuse ii duceeye inaan dhaho maxaa ii diidaya inuu yidhaaho qof maaha saas maxaa yeelay ducada qof uu kuu duceeyaa fii haadihi alxayaati اdunya barsakh in layskugu duceeyey in kalena ma ogin ibnu xajar marka wuxuu leeyahay nolosha aayaat alxayaatu albarsakhiya way ka duwantahu leeyahay nolosha adduunyada ma laysaga qiyaas qaadan kara ixtaja aadamu wa muusaa marka aadam iyo muusaa doodeen faqaala muusaa muuse wuxuu yidhi yaa aadamu aadamow anta abuunaa aabbaheen baa tahay adiga khayabtanaa waadna hoojisay wa akhrajtanaa waxaa naga soo saartay min aljannati jannadii faqaala aadamu aadam waxa uu yidhi anta muusaa muusaa tahay istafaaka allaahu ilaahay baa ku doortay bikalaamihi buu kugu doortay inuu kula warramay ilaahay toos iyadoon waxyiga cidna lagugu soo dhiibay adiga haddaad muuse tahay ilaahay baa toos waxay kuu siiyeen wakhada laka towraata towraad buu kuu qoray biyadihi gacantiisuu kugu dhigay ilaahay ilaahay gacantiisiibuu towreed kugu qoray ilaahay marka towreed iyo jannaatu cadnin iyo gacantiisuu ku sameeyey nebiyullaahi aadam waxyaabaa marka afarta shay oo gacantiisa uu ku sameeyey ka mid tahay wakhada laka towraata towreed buu kuu qoray oo kuu xariiqay biyadihi gacantiisuu kuugu qoray taluumunii ma i dagaalaysaayoo ma i eedaynaysaa calaa amrin arrin qadarahu calaya korkayga ilaahay uu ku qadaray wax alla ani ii qadaray maa igu eedaynaysaadoo intaa ilaahay ku siiyo cilmigaas leh qabla an yakhluqanii shay uu alla ii qadaray intuusan i abuurin biarbaciina sana afartan sano afartan sano intuunan i abuurin ka hor marka biarbaciinana waa soo aroortay bihamsiina alfi sanana waa soo aroortay laba taqdiiroo kala gedisan waayo umbaa lagu macnaynaya taqdiirku waa kala gagedisnaan karaa oo adiga hadda looxul maxfuudka ilaahay waxbuu ku qoray uktub maqaadiira alkhalqi waa la qoray haddana sidaa ay tahay caloosha hooyada markaa aada gasho afartanka saddexaad markaa gasho malag baa lasoo diraa waxbuu qoraa soo maa risqigaaga iyo camalkaaga iyo waxaasuu qoray waa taqdiir labaad waay kaasna marka waxaa lagu xambaaraya arbaciina sanana waa taqdiir qabla arbaciin sana qabla hamsiina alfi sanana taqdiir labaad faxaja aadamu marka nebigu wuxuu yidhi aadam waa ka xujo badiyey muusa muuse waa ka xujo badiyey faxaja aadamu aadam waa xujeeye muusa muuse dabdiga saxdaasa faxaja aadamu muusa oo aadamu la godo oo aadam baa xujo badiyey bacdii ahlilcilmi baa waxaa laga sheegay hal nin oo culimmadii hore ka mida inuu yidhi dhihi jiray faxaja aadama muusa muusa faacil faxaja muusa muuse waa ka xujo badiyey aadama aadam waa ka xujo badiyey ibnu xajar marka wuxuu yidhi waxaa lagu naqdinayaa riwaayada kale dhehaysa faxajahu aadamu meelgeey marka faxajahu aadamu hudan waa damiir mutasila oo fii maxalli nasbin nasbo taagan waay faxajahuu baa layidhi aadamuna gaaraa loo sheegay bis taasaa xujo ku ah asaga marka ninkaas sidaas marka u dabdeen ictizaalaa ku jiray xoogaa marka nooca qadarka inkiriddiisaa ku jirtay walidaalika madhabkiisuu rabaa xadiidka inuu u jiido uu yidhaha marka aadam waa laga xujo badiyo muusa ka xujo badiyey qadar ilaa ma jireen oo xujada soo uga badiyey wuxuu leeyahay muuse hadalka uu leeyahy adaanna hoojiyey adaa janno naga soo saaray ee ilaahay maba naga soo saarinba jannada waxba ilaahay shaqo kumala saasuu rabaa isaga inuu yidhaahdo faxaja aadamu muusaa muuse aadam marka uu ka xujo badiyey muuse faxaja aadamu muusa xadiidkan marka aadu u ishkaalaad badan yahay sharax badanna waa leeyahay jabriyada xadiidkan qabsato xadiidku marka awalan wuxuu radin ku yahay horta qadariyada oo nimankii qadarka inkiri jiray waxaa laleeyahy waa kan nebiyullaahi aadam oo yidhi waa ilaahay waxaan ilaahay baa ii qadaray oo waata uu dhahayo taluumunii calaa amrin qadarahu calaya qabla an yakhluqanii biarbaciina sana qadar inuu jiray buu qiray aadam nebigana waa u sii qiray waa qoladaa marka radin buu ku yahay qolo kalea fog soo tiri marka jabriyada waxay yidhaahdeen waxaa laga qaadanayaa aadam macsidii uu sameeyeyba qadar alle inay ku dhacdeen walidaalika addoonku mukhtaar maba ahanba mar walba hadduu macsi sameeyay hadduu daaco sameeyaba waa qasban yahay qolaa marka iyadana meeshaas ka baxday qoladaa marka sida lagu radiye laba jawaab labadaas jawaab marka ibnulqayim kitaabkiisa leeraa shifaa اlcaliil fii bayaani masaa'il اlqadari wاlxikmati waالtacliil kitaab leeraa qadarka uu ka alifay ayuu labadan xujo ku dhigay oo labada ugu dhowaa jawaab waxaa bixiyey ibnu taymiya qaba jawaabna culamo badan baa qabaan oo qurdubi iyo ibnu cabdilbar iyo aymo waaweyn ay ka mid yihiin jawaabta koowaad waxay tahay aadam waxa uu xujaystay musiibada qadarka wuxuu u xujaystay musiibada oo wuxuu ku leeyahay musiibada nagu dhacdayn adduunyada la nimid waa musiibo ilaahay noo qoray ee geeddii aan cunay ee macsida ahayd aan ilaahay qadarkiis ku cunay lagama maqlin nebi aadam ayb wacalaa haadaa marka waxaa la yidhaahdaa alqadaru yuxtaju cala almasaa'ibi laa cala almacaa'ibi alqadaru yuxtaju cala almasaa'ibi laa cala almacaa'ibi qadarka waa la xujaystaa musiibada waa loo xujaystaa hadday musiiba kugu dhacday inaa lilahi wa innaa ilayhi raajicuun ilaaha loo keenay ayb masaa'ibta waa loo xujaystaa amaa macaayibta laakiin ceebta adiga kugu jirteed samaynaysa qadar ma loo xujaysto haddaa qadarka u xujaysato waxaa noqonay mushrikiintii oo kale sayaquulu aladiina ashrakuu low shaaa allaahu maa ashraknaa walaa aabaa'unaa walaa xaramnaa min shay iyo kuwii yidhi waidaa facaluu faaxishatan qaaluu wajadnaa calayha aabaa'anaa wallaahu amaranaa biha ilaahana amray see ilaahay idiin amrayna qadarka uu nagu amray leeyihin way kala saaraynin marka qadarka kowniga ah qadarka yani kowniga ah iraadada kowniga iyo iraadada sharciga ah walidaalika marka ilaahay muxuu ugu jawaabayna qul in allaha laa yaamuru biاlfaxshaa taquuluuna cala اllahi maa laa taclamuun wajadna calayha aabaa'ana waa sax waay waa ka arkeen bayaalkood laakiin in allaha laa yaamuru biاlfaxshaa baa layidhi ilaahay fuxshi ma faro sharcan fuxshi ma faraayo ilaahay qadaran laakiin wax walba ilaahay waa qoraa waxay isku qaldeen iraadadii diiniga ahayd iyo midii qadariga ahayd in la isku qalda marka lama rabo qofka gaalka hadduu yidhaha anigu gaal ma noqdeen haddii ilaahay uunan ii qorin waxaa la leeyahay qadarkii iraadadii qadariga ahayd waay taas laakiin adiga ilaahay maku faray inaad saa yeesha maya tafsiirka marka tawjiihaas aada u wanaagsan yahay labada shay ay ku doodeen aadam iyo muusena musiibaday ahayde horta geed maxaa u cuntay meesha maba lagu doodinba su-aasha nabi muuse u fiirso oo nebiyullaahi muuse ma dhihin isaga aadam haddaad tahay maxaa geeddaas u cuntay ma weydiinin su-aashiisu waxay maxaa noo soo jannadan maxaan uga soo baxnay oo dhulka adaa dhulkana keenay isagoon marka may qadar alla dhulkana keenay waana sax taas laakiin aadam ma laga maqlin marnaba qadar allaan geeddii ku cunay ma dhihin towjiiha labaad oo culummadu ay ka badan yihiin waxay tahay ibnulqayimna uu sheegay inuu towjiih xoog badan yahay dooddu waxay u dhacaysaa nebiyullaahi muuse wuxuu nebiyullaahi aadam ku qabsaday shay ilaahay oo uga towbad keenay mar hore oona ilaahay oo uga towbad aqbalay qofkuna shay uu ka towbad keenay in lagu ceebeeyo ma bannaana ayb towjiih labaadna saas waayo ogowa qofku waxbuu sameeyey qalad baa ka dhacay towbou keenay waa towbad keenay maalin alla keenay haddii la yidhaha ninkii waxaas sameeyaa tahay adiga ninkii waxaas yeelaa tahay maya ma lagu eeday karo oo jafwo waayo oo qurdubi baa wuxuu yidhaahdaa atowbatu yacnii eedaynta qof lagu eedeeyo bacda atowbati jafaa-u waa nooc qallayl iyo jafwo laba rabnlabadaas tafsiira imaa in la yidhaahdo qadar nabiyulaahi ibnu aadam nebiyulaahi aadam wuxuu xujaystay qadarku wuxuu u xujaystay musiibada ee macsiyada uma xujaysanin waa sida ibnu taymiya maslaga uu maray maslaga labaadna in la yidhaahdo dooda uu nebiyullaahi muusa aadam kula dooday maxaa saa noo yeeshay waxuu ka toobad keenay buu kula doodayaa inuu ka tooba inuu kula doodana maba ahaynba sideeda waa la fahmaan malaynaya labadaas baa ku jirta amaa qadariyadan marka amaa iyagu jabriyada qoladan jabriga oo dhahayo waxaa laga qaadanaa macsida qadarka in loo deliishan karo oo ninkii macsi sameeya ilaahaybuu adeecay oo qadarka ku adeecay qolooyinka dhahayo xadiidkan deliil uma ahan waxaaba lele intee macsi lagu sheegay meelay macsidii ku taalla malay waxaa kaloo xadiidkan laga qaadanaya ibnu xajar sida uu yidhaahdo dadka ahlu fadliga dood inay dhexmari karto oo masaa'il diiniya ay ku doodi karaan doodda ay kala yeelan karaan waxyaabahaas oo dhan caalamulbarzakh in markaa lagu wada hadli karo waxaasoo dhan baa deliil qaala axmed ibnu saalix can camrin can daawuus samica abaa hurayrata qال xdثna أحمد بن صالح qال xdثna بن وهب qال أخبرnيi هiشام بن سعد عن زaيد بن أسلم عن أbيه أنa cمر بن الخطاaب qال qاla رasuul الlahi slى الlه عليه aلي وsلم إna muسى muسe qaala waxa uu yidhi yaa rabbi rabbiyow arina aadama aadamna tus اladيi أkhrajanaa naga soo bixiyey annaga iyo wanafsahu nafsadiisaba min aljannati naga soo saaray jannadanna waxaa laga qaadanaa inay tahay jannadii rasmiga ahayd jannaة اlkhuldi inay ahayd bacdi innaas baa waxay dhahayaan muctasiladaba ha u badnaadaane aadam jannadii la geliyey markii hore janno maahayn jannada rasmigaa ma ahayne janno kale ahayd beer oo marka meelahaas ku taallay ayaa la geliyey bay dhahayaan ibnulqayimna xaadi larwaaxa qowlkaas aaduu uga warramayn wax lagu daahan laakiin maba ahan fa araahu allaahu caza wajalla ilaahay wuxuu tusay aadama aadam buu tusay faqaala waxa uu yidhi anta abuna aadam anta adigu abuuna aadam aabbahan aadam miyaa tahay faqaala lahu aadamu aadam wuxuu ku yidhi nacam haa qaala anta aladii nafaka allaahu fiika min ruuxihi adiga miyaa midkii alla uu ku afuufay ruuxdiisii wa callamaka alasmaa'a asmaada uu ku baray kullahaa dhammaanteed wa amara almalaa'ikata malaa'igta uu faray fasajaduu wa amara almalaa'ikata malaa'igtiina uu amray fasajaduu laka ay kuu sujuudeen markaa adiga qaala nacam buu yidhi ha qaala famaa xamalaka maxaa kugu xambaaroo kugu qaaday calaa an akhrajtanaa inaad naga soo bixisay wa nafsaka iyo nafsadaada min aljannati jannada qaala lahu aadamu aadam wuxuu ku yidhi waman anta adna balyaa tahay qaala ana muusaa muusaan ahay buu yidhi qaala anta nebiyu banii israa'iil adiga banii israa'iil nebigoodii sowmatiid alladii kallamaka allaahu anta adiga nebiyu bani israa'iilaa tahay reer bani israa'iil nebigoodii alladii kallamaka allaahu uu kula hadlay alle min waraa'i xijaabin xijaab gadaashiis oo aad alle codkiisa aada maqasheen lam yajcal baynaka wa baynahu rasuulan lam yajcal ilaahay ma yeelin baynaka adigay wa baynahu isaga dhexdiisa rasuulan ergo ergey min khalqihi khalqigiisa kagama uusan yeelin muusahaas baa tahay soo maaha adigana qaala nacam buu yidhi haa qaala afamaa wajadta miyaadan helin anna daalika kaagaasa aad sheegtay oo jannadii aan ka soo baxnay kaana inuu ahaa ay waqaca inuu dhacay fii kitaabillahi ilaahi kitaabkiisa qabla an ukhlaqa intaan la abuurin miyaadan helin oodan ogaanin buu yidhi waxaas in ilaa intaan alla uusan i abuurin inuu qornaa oo ilaahay qoray oo qadaray kitaabka alla ku sugnaa miyaadan ogaanin qaala nacam buu yidhi inaa hah qaala markaa wuxuu yidhi fa fiima markaa nacamta macnaa balaa bay ka dhigantaha balaa ila su-aashii baa nafyi noqotay moogta qaala balaa un bay ka dhigantaha balaa u dhigaa ma jirto balaadaas qaala waxau yidhi fiima taluumunii maxaa igu eedaynaysaa fii shayin shay haddaba sabaqa min allaahi caza wajalla ilaahay subxaanahu watacaala xaggiisa ka dhaqay fiihi shaygaa dhexdiisa alqadaa'u qadihii qablii aniga hortay oo uga dhaqay qadihii iyo qadarkii jaangoyntii alle wax mar hore qadiya alle ku dhaqay oo ku hormaray maxaad iiga eedaynaysaa buuli qaala rasuulullaahi sala allahu calayh waali wasalam rasuulku waxa uu yidhi cinda daalika meesha agteeda faxaja aadamu muusaa aadam waa ka xujo badiyey muuse xujadii nebiyulaahi aadam baa ka helay faxaja aadamu muusaa buu qaala xadaanaa cabdullaahi bnu maslamata alqacnabiyu qolooyinkan marka la yidhaahdo caqlaaniyiinta muctasilada laba dowr camalay dhowr dowray soo martay muctasiladii hore iyo kuwa hadda joogo kuwa hadda joogo waa caqlaaniyiinta madrase la yidhaha madrasa alislaaxiyati alxadiida madrase isku magacaawdaa jirta almadrasatu alislaaxiyatu alxadiidatu amerikay ku leeyihiin saldhig meel ay marka daraasaad wax ku qorqoraan wax jinni oo baasay qoraan marka yuusuf alqardaawi yaa ka mida iyo maxamed alkhasaaligii dhintay iyo dad fara badan baa ku jiraan caqlaaniyiin waa axaadiidtan oo kale oo diidaan wax dhici kara maaha aadam iyo muuse say isula sheekaysan karaan iyo wax macquul amaga ah maxaan macquula in ilaahay qudradiisa maxaa macquul waxaasaa macquula ma laga dhihi karaa ilaahay qudradiisa xadiidkan iyo mid kaloo soo socdo alwaa'idatu wاlmaw-uudatu fi nnaar way diidayaan iyo nebiyullaahi muusa markuu u soo galay malakulmowdka xadiidka muslim ku jiray ee markaa uu dharbaaxay isha ka bajiyey ee isagoo ishii wado uu alle u tegey nebiyullaahi muusa malakulmowdkii dabadeed uu yidhi marka addoon aan dhimasho rabina ii dirtay markaasuu ku laabtay oo uu yidhi marka waxaad saartaa meeshan dibi saar gacanta saar intaasoo tinaa lagugu daray iyo xadiidka macruufka ee muslimka ku sugan waxaasna wax jiraan maaha ay leeyihiin say ku dhici kartaa in marka malakulmowd il laga tuuro dhici karaxaadiidkana muslim buu ku sugaya kii aan soo marnay hore dajaal qaryadii qabariya meeshii la dhihi jiray ninkii ku xirxirnaa ee qisadii dheerayd ee dajaal ee yidhi mar dhow in lay soo daayaa laga yaaba markuu yidhi waxay leeyihiin wax dhici kara maahan adduunyada meel walba waa la tegey meel kasta waxay yidhaahdeen waxaa tageen dadka juqraafiga iyo dhulka iyo badmareennada iyo cirbixiyeennada iyo meel walba tageen mana la arkin ninkan la sheegayo xirxiro waa lasoo arki lahaa waxaas oo dhan marka iyaga nusuusay inkirayaan qaci oo sugnaatay oo nebiga ka sugnaatay sala allahu calayh ali wasalam ilaa markii dambe wuxuu gaarsiiyey dhiiranaantooda inay yidhaahdaan xisaabaadka falakigaa hadday maanta ramadaan ma dhala kara caawa haddii xisaabaadka falakigu sheegaan oo nin taqi oo alla ka cabsi badan uu bisha arko maalan uu yidhaha bishii soon waa arkay ma laga yeelayo leanna maxaa yeele xisaabtuna waa qaci ninkaanna wixiisu iskadanni diinkii oo dhanoo marka lagu dheeldheelayo qolooyinkaas marka axaadiidtan iyo way inkiraan waxuu qoraan kayfa natacaamal maca sunna nabawiya iyo kayfa natacaamal maca alqur'aan iyo kutub saasay qoraan yuusuf alqardaawigan hadda joogaana ka mid aas waxa qoran ayb oo dadka qaarkood ay u haystaan caalim mixriir oo faqiih ay u haystaan qofku soo u dhihi karaa kayfa natacaamal maca alqur'aan adii sunnada tacaamul maxaa ah sunnada seen ula dhaqmaynaa buu ku leeyahay sunnada ma adiga dhaqan kaaga rabta sunnada inaa u hoggaansanto unbay rabtaay qur-aankii muxuu kaa rabaa inaa u hoggaansanto innamaa kaana qowla almu'miniina idaa ducuu ila allahi warasuulihi liyaxkuma baynahum an yaquuluu samicnaa waadacnaa waulaa'ika hum almuflixuun ayb ee kanna waawaa ka qaadanaya kanna uma baahni saasoo kale waa warkiisa qaala xadaanaa markaa dadkanoo kale marka in la magacaabo laa xaraj maxaa yeelay kutubtooda dhulka buuxisay fataawadooda qashinka ah dhulka buuxisay oy dadka ku leeyihiin marka ay dadka ku baadiyeynayaan oo ribo lagu banneeyo iyo heese lagu banneeyo iyo balaayo dhan fataawadii baa dhulka buuxisay fataawadoodii marka dadka in asmaa'dooda loo sheegoy ka digtoonaadaan waa daruuri qال xdثna cبdاللh بن مسلمة القacنبي عن mالك عن زيد بن أbي أنyسة أن cبdالحميد بن cبدالرحمن بن زيد بن الخطاب أخبره عن مسلم بن يسار الجهني أن cمر بن الخطاب سئل عن هذه الآية baa la weydiiyey وإd أخذ ربka من بني آdم من ظهوuرهم qاaل قرأ القacنبي الآية buu أkriyey faqاala wuxuu yihi cمر cمر samictu rasuula اllahi sal l slam nebigaan maqlay su'ila canhaa iyagoo la su'aalay faqaala rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam in allaha caza wajalla alleh khalaqa aadama aadam buu abuuray uma masaxa dahrahu dhabarkiisiibuu masaxay biyamiinihi buu ku masaxay ilaahay midigtiisiibuu ku masaxay biyamiinihi marka ilaahay midig buu leeyahay wasamaawaatu madwiyaatun biyamiinihi qur-aankan oo ku soo aroortay sunnadiina waatana xadiidulqudsigana wuxuu ahaa wakiiltaa yaday rabbii yamiinun ibnu jariir iطabari wasamaawaatu madwiyaatun biyamiinihi meeshaas dadka qudro ku fasiraaya iyo quwa wou diidayaan waadadaan cilmi lahayn uuna ku sheegayaa waana naqdinayaan xadiidkii wuxuu keenayaa marka in allaha tacaala ilaahi subxaanaه wa tacaala ya'kudu samaawaati calaa biisbacin samaawaadka far buu ku qabanaya dhulka far buu ku qabanaya ilaahay marka waa kaas laysa ka milihi shayun wahuwa samiicu basiir faاstakhraja minhu wuxuu ka soo bixiyey uu kala soo baxay xaggiisa duriyatan ubad faqaala waxa uu yidhi khalaqtu haaulaa'i kuwan waan abuuray liljannati baan u abuuray wa bicamali ahli اljannati ahlu jannada camalkoodayna yacmaluuna shaqaynaya uma masaxa dahrahu dhabarkiisiibuu masaxay faاstakhraja minhu wuxuu ka soo bixiyey duriyatan ubad faqaala waxauu yidhi khalaqtu haaulaa'i kuwan waan abuuray linnaari baan u abuuray walciyaadu billah wabicamali ahli الnaari yacmaluun ahlu naarka camalkoodayna shaqaynayaan faqaala rajulu ninbaa wuxuu yidhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahi fafiima alcamal camalku muxuu yahay daawa haddiiba mar hore la qoray wixii la gelaayo camalku waa maxa aayadda marka waid akhada rabuka min bani aadama min duhuurihim duriyatahum iyo tafsiirkan cumar calaaqada ka dhexaysa maxay tahay aayadda tafsiirka lagu fasiro ibnu kaiir iyo ku fasireen kan waayo saxda ah ee markii ilaahay subxaana wa tacaala aadam dhabarka uu ka masaxay qolana bidixaa la dhigay qolana midig ee qolo midigaa la dhigay qolana bidix kuwana waa ahlujanna kuwana ahlunaar saasuu ilaahay sheegay bis amaa iyada intuu soo bixiyey dadkiibuu ilaahay wuxuu yidhi alastu birabbikum war rabbigiin miyaanan ahayn qaaluu balaa iyaguna waxay yidhaahdeen haa rabbigeenaa tahay kadibna waa iska dilay hadhowna marka ballantaas hore ayaa dadka loo qabsanayaa oo la leeyahay ballantii baad ka baxdeen waa ila gasheen oo alastu birabbikum baan idin idhi waa ii ballan qaadeen markii dambena waa ka baxdeen tafsiirkaas dambe xadiidka ku soo aaaarta ku soo aroortay aahaar daciif oo dhammaanteed ayb aayadda tafsiirna ma u noqon karo inkastoo mufasiriin badan ay ku fasireen haddana tafsiirka saxdaa kan wada siyaaqa aayaddana waa diidaya macnahaas maxaa yeele aayaddu waxay leedahay waid akhada rabbuka min bani aadama min uhuurihim min duhuurihim min bani aadama layidhi ko min aadama lama dhihin min bani aadama min duhuurihim min dahrihim lama dhihin duriyatahum baa layidhi duriyatahu lama dhihin waashhadahum ayaa layidhi isagoo markhaati geliyana lama dhihin siyaaqa marka haddaa fiiriso wuxuu tusayaa marka bani aadamkao dhan mid kastoo ka mida in lala khidaabayo marka saas darteed ma la dhihi karo aadam dhabarkiisaa laga soo bixiyey iyagoo dadkii dhuuri caso iyagoo la egaa lasoo saaray markaasaa layidhi yaa rabbigiin ah sow rabbigiin maaha aniga rabbigiins miyaanan ahayn haabay dhaheen bis middaanaad ilaahay subxaana wa tacaala qof quraansho le-eg oon weliba la abuurin xujo inuu uga dhigo wax uusanba ogeyn suurtagal maaha waxaadan ogeyn ilaahay markhaati kaagama dhiganayo caqliguna saasuu keenayo walidaalika qisada dhacday markii aadam dhabarkaa laga masaxay oo alla uu ka masaxay dhinacyadaa laga kala dhigay ilmihiisii kuwana jannaa loo abuuray kuwana naar bis wax markhaati gelina ma jirto aayadda marka tafsiirkeeda muxuu noqona marka waashhadahumtaan iyo maxay noqona firada firada maa min mawluudin ilaa wayuladu cala alfira faabawaahu yuhawidaanihida uu keeni doono yaa tafsiir u noqonaysa aayadda oo waa maxay qof walboo ilaahay abuuro dhabarkiisa wuxuu ka soo bixinaa ilmo ilmahaas markuu dhabarka aabbaha kasoo ay ka soo baxayaan ilmogaleenka hooyada ay ka soo baxayaan fitray wataan fitro firada la sheegaya taas waa marka firadu waa maxay xaq inuu aqbali karo diin diinuu wataa diin markuu weynaado marka haddaan la baadiyeynin ilaahay waa aqoonsanaa qofka midda marka ilaahay dadka ku manaystay hodhowna qofka uu fidradiisa kharibi doono isagu markuu weynaado taas waa ayaduna fasir ay u tahay xadiid ciyaad bni xamaarna wuxuu ahaa inii khalaqtu cibaadii xunafaaءa fajaa'athum الshayaaطiinu faاjtaalathum addoommadeyda waxaan abuuray iyaga oo iilan oo yacnii ka qallooco shirkiga iyo xumaantao dhan shayaaiin baa u timid waa duufsatay hayaaiinta aayaddana marka tafsiirkeeda waa kaas laakiin maclushaahidka abu daawuud halkan uu keensaday waxay tahay dadna ilaahay inuu janna u abuuray mar hore kuwana inuu naar u abuuray ninkii marka aadam dhabarkiisa markii uu ku jiray inuu ahlujanno loo abuuray iyo kii naar loo abuuray kii janno loo abuuray mu'min buu noqonayaa kii naar loo abuuray miyuusan noqonaynin gaal isaga muctasiladu marka waxay leeyiin maya addoonka isaga lee samaysto kufriga iyo iimaanka halkanna marka markii aadam la abuuray baa janno waxa gelaya wax naar gelaya ilaahay uu qoondeeyey ففيma الcmل bay dhaheen marka faqaala rasuul الlahi salى الlaه عalيه alي waslm in اllaha ilaahay idaa khalaqa الcabda addoonku hadduu abuuro liljannati jannada uu u abuuray istacmalahu bicamali ahli الjanna wuxuu u dirsadaa uu yanii kaga camal dalbaa ahlu jannada camalkooda camal jannuu samaynaya xataa yamuuta intuu ka dhinto calىa camalin camal uu ku dhinto korkiisa isagoo ah min acmaali ahli اljannati ahljannada acmaashooda ka mida fayudkhiluhu bihi اljannata jannada ayuu marka ku geliyaa camalkaas sababtiisa waidaa khalaqa alcabdi addoonkii haddii u abuuro linnaari naar oo u abuuro istacmalahu bicamali ahli naar ahlu naarka camalkooda ayuu u dirsadaa oo uu yacnii sameeyaawo xataa yamuuta intuu ka dhinto calaa camalin camal korkii ilaa uu ku dhinto min acmaali ahli naar ahlu naarka acmaashooda ka mida fayudkhiluhu bihi naara naartuu ku gelinayaa camalkaas sababtiisa camalka marka yaa samaynaya nin bani aadamka samaynaa bani aadamka ayudkhiluhu bihi ay bilcamali qur-aankana u markhaati kacayaayo walahum acmaalu min duuni dalika hum lahaa caamiluun qaala xadaanaa moxamed bnu lmusafaa qaala xadaanaa baqiyatu qaala xadaanii cumaru bnu jucum idin dabdiye cumar bnu jucum alqurashiy qال xdثnي زayd بن أbي unayسة عن cabdالxamيد بن cabdالرحمن عن mسلم بن يسار عن نعaym بن ربيcةa qاal kuntu cinda cmر بن الخطاaب baan joogay agtiisa bhada الxadiiثi ayuu sheegay xadiiu maalikin atmo xadiika maaligaa dhamaystiraan qaala xadثna الqacنabiyu qaala xadثna الmcتmر عan أbiهi عan رaqبة بن masqلةa عan أbi إسxاaqa عan سacيid بن jubayri عan iبni cabaasi عan أbي بni kacbi qaal qaala rasuulu اllahi salى اllahu عalيyه alي wasalam alghulaamu aladii qatalahu اlkhadiru cunugii ou khadir dilay dubica kaafiran dubica waa la tiinbareeyey oo waa la qoray kaafiran gaal xaal u yahay isagoo gaal ah ayaa la qoray walow caasha hadduu noolaan lahaana la arhaqaaba weyhi labadiisii aabbo ayuu u dhibaato gelin lahaa duqyaanan xadgudub iyo kufran gaalnimo halkan inay wax qoran yihiin baa lagu sheegaa cunugii ou khadir dilay gaalnimaa lagu qoray marna mu'min ma noqo haddii si kasto awood kastoo uu leeyahay mu'minkuma uusan noqdin muctasiladaa marka ay qadariyaday radin ku taha iyagu waxay leeyiin addoonku mu'min waa iska dhigi karaa isaga wax towfiiq la yidhahyo waxaa ma qaban labada qolo marka qolana waxay ku xadgudubtay mas-uuliyadda qofka mas-uuliyadda laga rabee saaran amarka iyo nahyiga ayay xoog saartay qolo siay xoogga u saaraysay marka qadar iyo towfiiqba ka tageen qolo kalena waxay xoogga saareen qadarkii rumayntiisii markaasay mas-uuliyaddii qofkii ayay ka tageen oo waxay yidhaahdeen qofku xaanshi bidbidaysoo kale hadduu gaal noqdo ilaahay buu adeecay hadduu muumin noqdo ilaahay buu adeecay dadkao dhan waa fiican yihiin waxay yidhaahdeen marka kullu kalaami albariyati kalaamuhu sawaaءun calaynaa nafruhu wa nidaamuhu waxa ay dadka ku hadlaayaanoo dhan waa hadalka ilaahay sawaaun calaynaa isku mid waayo dhaheen nasruhu wa nidaamuhu hadalka kiisa gaaraarkaa iyo midka gabaygaas marka maxaa u geeyey iyaga waxaa u geeyey qadarkii ihbaatu lqadaray ku talax tageen marka waxaa la rabaa ihbaat jabri aan keenaynin ayb yaa la rabaa iyo ihbaat iyo in loo marka qadarkiina in la sugo iyadoon amarkii nahyigii lagu xadgudbeynin amarkii nahyigii in la sugo iyo mas-uuliyaddii iyadoon qadarkiina la dafiraynin meeshan marka wuxuu leeya cunugaasi marka waa cunugii u khadir dilay ayb wuu yidhi marka waama alghulaamu fakaana abawaahu mu'minayni fakhashiina an yurhiqahumaa طugyaana wakufra ayb faaradna an yubdilahumaa rabuhumaa khayra minhu zakaata waaqraba raxmaa walow caasha hadduu noolaan lahaa la arhaqa abaweyhi buu dhib gelin lahaa labadiisii aba طugyaanan iyo wakufra waa sidaa marka aayadda ay tilmaamaysa fakhashiina an yurhiqahumaa طugyaana wakufra tanna marka waxay ku tuseen waxa aan dhacaynin haddii lacalla ay dhici lahaayeen siday ahaan lahaayeen inuu ilaahay xataa og yahay qur-aankana waa ku fara badan tahay walow araadu اlkhuruuja la acadduu lahu cuddatan bal badaa lahum maa kaanuu yukfuuna min qablu walow rudduu lacaaduu limaa nuhuu canhu low kharajuu fiikum maysan la bixin iyaga maa zaaduukum ilaa khabaalan ay ka buuxaan wax aan dhicin oo qadaranba aan dhacaynin hadday lacalla dhici lahaayeenba siday ahaan lahayn ilahay waa ku cilmileey qaala xadaثna maxmuud bnu khaalidi qaala xadaثna alfaryaabiyu can israa'iil qaala xadaثna abu isxaaq can saciid bni jubayrin can ibni cabaas qaala xadaثna ubay bnu kacbin qaala samictu rasuula اllahi sal l slm yaquulu fii qowlihi waama alghulaamu fakana abawaahu mu'minayni wakaana ubica yowma ubica kaafiran maalinkii la shabadeeya waxaa lagu shabadeeyey cunugaas gaalnimo qaala xadaثna mxamed bnu mhraan الraaزiyu qaala xadaثna sufyaan bnu cuyayna can camrin huwa bnu dinaar weeyaan can saciid bni jubayrin qaala qaala bnu cabaas xadaثanii ubay bnu kacbin can rasuuli اlahi sal ه slm qaal absara اlkhadiru khadir wuxuu arkay hulaaman cunug yaroo yalcabu maca asibyaan ilmaha la dheeldheelayo fatanaawala ra'sahu madaxiisii buu qabtay faqalacahu waa fujiyey faqaala rasuulu lahi faqaala muusa muuse waxa uu yidhi aqatalta nafsan zakiyatan aqatalta ma waxaad dishay nafsan naf nafta oo zakiyatan dahiran ilaa aakhiri qisa marka qisadaani marka naafic alasraq nin la dhihi jiro khawaarijta ka mid ah baa ibnu cabaas wuxuu ku yidhi ilmaha khawaarijtu marka dadka dadka muslimiinta waa laayi jireen ilmahana waa dili jireen markaasuu naafic alasraq wuxuu yidhi ilmaha in la dilo waa kan khadirba waa dilay khadirba waa dilay cunugeeruu dilay khadir ayb waa kan markaa wuxuu leeyahay marka waa kii marka khadir uu dilay xataa idaa laqiya ghulaama faqatalahu annagana taasoo kale waa waa dilayna ilmaha khadir wuxuu u dilay cunugan yarka ah si uusan waalidkiis u baadiyaynin isagii gaal u noqonin annagana waxay leeyihiin marka ilmaha inteesa yanii dadkaana gaalaha marka waxay dhalaanna gaalo unbay ahaanayaan waa dilaynaa intaysanba waxaasba gaarin qisadani waxaanu marka keensan jiray oo kale markaasuu ibnu cabaas wuxuu dhihi jiray haddii adiga lagu waxyoodo sida khadir loogu waxyoo jiroo kale haa dili haddaan lagu waxyoonaynina ma dili kartid u yidhi iska dhaaf iqra' buu yidhi wamaa facaltuhu can amrii wamaa facaltuhu can amrii haddaa adiga saas tahay yeel dil wuu wareeray marka aaduu marka ibnu cabaas ula doodoodi jiray marba waxba u keeni jiray iyo masaa'il iyo yuu u keeni jiray ibnu cabaasna marka aaduu u naqdi jiray waxyaabaha u keenoo kale waxaa ka mid ahaa hudhud waxaa leedahay buu yidhi shimbir ayaa marka intaas soconayo meeshaas marayo kan dhulka dhulka waxa ku jiro sahminaya oo nebiyullaahi sulaymaan buu sahan u yahay baa leedahay hudhudka ilmo yaryar baa intay god u qodaan wax saar saaraan qashin yaryar ayuu ku dhexdhacayaa godkaas muxuu isaga fiirin waaye hadduu biyo dhul ku jira iyo waxaas keeni karo ama wax u soo sahmaysa markaasu ibnu cabaas waxau yidhi yaa haadaa daa wax wax dhib badan ma sheegin buu yidhi waa jawaabi karaa waa ka aamusi lahay yidhi laakiin waxaan ka baqayaa in dad ay wax u qaataan oo qalbigooda shaki uu galo yaa haadaa wuxuu yidhi idaa jaaa alqadaru baطala alxadar idaa jaaa alqadaru baطala alxadar hudhudku digtoonadiisu waa baaba'aysa haddii qadarkiisa hadday gashay marka markuu godku dhacaayo ilmo ay dabin dhigayan tiisaa gelaysa hadday tiisa gasho marka muxuu iska celin karaa waa iska aamusa marka wax fara badanoo noocaas u weydii jireen qال xadثna xفص بن cmر النmriي qال xadثna شعبة xا xadثna محمد بن kثير qال أخبرna سفyان المعنى واxد والإخبار في xadيiثi سفyان أخبرna xadيiثka سفyاnay ku jirta عن الأعمش عن زيد qال xadثna زيد بن وهب qال xadثna cبدالله بن مسعوuد qاaل xadثna رsuuل اللhi صلى الله عليه لي وسلم وهو الصاdق المsدوq weeyaani ina khalqa axadikum yujmacu fii baطni ummihi ina khalqa axadikum waa idin ya ina khalqa axadikum ina khalqa axadikum midkiin abuuristiisa ayb yujmacu waa la kulmiyaa oo waa la ururiyaa fii baطni ummihi hooyadii caloosheeda dhexdeeda lagu ururiyaa ayb arbaciina yowman afartan maalmood ayb afartan maalmood baa lagu ururiyaa yanii nudfatan baa marka ku jirta meesha isagoo marka meni ah uma yakuunu wuxuu ahaanayaa calaqatan cadhili wuxuu noqonayaa calaqo ayb xinjir midla daalika afartankaasoo kale uma yakuunu mudqatan cad hiliba buu noqonayaa midla dalika intaasoo kale aartan aartan uma yubcau ilayhi malakun uma yubcau ilayhi waxaa loo soo dirayaa malakun malak fayu'maru biarbaci kalimaatin afar kelmadood buu amrayaa fayaktubu wuxuu qorayaa risqahu risqigiisa wa ajalahu waqtigiisa wa camalahu camalkiisa uma yaktubu wuu qorayaa shaqiyun aw saciidun shaqiyun huwa aw saciidun huwa marka xadiidkan wuxuu leeya ibn mascuud afartan mani waay afartanna waa xinjir afartanna waa cadhiilood kadib ayaa marka malag loo soo dirayaayo ruuxda lagu afuufaya riwaayaadka qaarna waxay tilmaamayaan afartanka saddexaad dhexdeeda in ruuxda loogu afuufayo calaa daalika marka afartanka saddexaad dhexdood maxay noqonaya marka afartanka saddexaad markuu siddeetan maalmood cunuga uu dhaafo maalinka marka siddeetan iyo koowaad uu galo ruuxda in lagu afuufo waa dhici kartaa yani afartanka saddexaadaa ruuxda loogu dhex afuufaa lama oga marka ma maalinka ugu dambeeya looga afuufaa kan horemaa looga afuufase kan dhexe calaa daalika marka fuqaha badan yani fuqahada qaar badan oo ka mida waxay ku tageen naagta haddii marka ay wax ka soo daataan ay wax ka soo qubmaan haddiiba afartan maalmood yacni siddeetan maalmoodba ay dhaafto siddeetan maalmood hadday dhaafto hadday wax ka soo daataan naagta waxaa loo ictibaarinayaa marka nifaas oo umul oo kale waay way ka qubaysanaysaa haddii dhiiggii intuu ka go-ay way sugaysaa waa naag marka nifaas oo kale maxaa yeeley waxaa laga yaabay ruuxdii lagu afuufay maadaama afartanka saddexaad dhexdeeda loogu afuufayo awal miyaa aakhir miyaana aan la hubin oo la ogeyn ibnu rajab saasuu leeyahay kitaabkan fatxulbaariga xanaabiladuna sidaasay ku tageen siddeetanka maalmood siddeetan ay dhaaftaba naagta uurkeedu hadduu siddeetan dhaafo wixii ka soo daato waxaa loo xisaaba in dhiig umuleed inuu yahay ama shakli hal ahaadam ayaanu lahaanin hadhow shaaficiyada iyagu waxay qabaan bacdi riwaayaatna waa tilmaamay afartanka labaad afartanka labaad riwaayad waxay sheegayaan in wax lagu afuufi karo in wax lagu afuufayo binaan calaa daalika marka shaaficiyadu waxay haddiiba afartan ou dhaafo afartanka labaad annaga awal miya mase aakhir ma oginay leeyihi mar haddii arbiciin yowm ou dhaa ay dhaafto naagta waxay ka soo daato nifaas aan laga cabiro laba qowlo marka xanaabila iyo shaaficiya isku khilaafsayna mashhuur ah laakiin riwaayaadka marka la fiiriyo afartanka saddexaaday u badan yihiin su-aal badanaa marka ka timaadan agaa qof waxba iga soo daatay suuro i waxba ma lahayn maxaa laga soo qaaday waxba iga socdo hadday marka siddeetan maalmood dhaafto kadib waxaan ay ka yimaadaan xinjiro iyo waxaas ay yihiinna umala loo ictibaaro uma yunfaqu fiihi ruux ruuxdaa lagu afuufayaa kadib faina axadakum midka kitaabadanna tii looxulmaxfuudka waa ka duwan tahay horaa loo qoray waxaad ahaan doonto dhan qabla intaan adduunkaba la abuurin laakiin kitaabadanna waa kitaaba aaniya way oo malagga la siinayo marka ilaahay leeyahay in allaha cindahu cilmu saacati wayunazilu اlgayta wayaclamu maa fi larxaamna waa inta aan ruuxda lagu afuufin manidaas ku jirto riximka naagta ama dhiiggaas xinjirtaas ku jirto ama cadkaas meesha fadhiya qof sheegi kara male wiil iyo gabar waxuu noqon doono qaybka marka mudlaqa ah kaas waa oo ilaahay mooyaane cid kale isan ogeyn laa saynisaan ogeyn walaa altarasawnka naagaha la saaraan aan ogeyn wax altarasawnka waa masawir bis meeshaas waxa ku jira unbuu marka kaamaradan unbaa waxay ka dhex dusi kartaa maqaarkan bis wax kale umalaynabis goormuu marka arki karaa marka wuxuu arki karaa markii wixii la abuuray kabacdi markii la abuuray oo malaggiiba loo sheegay oo la yidhi malagow qor wiil iyo gabar wuxuu ahaanay markii loo sheegay kadib markaas qeyb miya marka ma ahan qeyb malaggii baaba ogaaday marka malaggii baaba ilaahay ogeysiiyey mar haddii malaggu uu ogyahay malaguu khalqiga makhluuqaadka ka mida waa isagoo qeyb marka waa ka baxay waa soo dhaaftay marka arrintu wayaclamu maa fi larxaami waa la soo dhaafay laakiin nin kasto cilmiguu doona ha gaaro manidaas meeshaas ku dhex jirto harsheeg wiil iyo gabar waxay tahay cilmi daqiiqa waa kaas ku sheeg lama rabo qofka inuu iska yihaa waa wiil waa gabar waa la yska dhihi karaa qiyaas laakiin ogaaliya cilmi ku keen ma ku keeni arrintan iyada marka dad waxaa fahmi waaye iyaguna aad ula weyn yahay sayniska iyo culuumtan tiknolojiyadan casriga daday la weyn tahay awalna aan diin badan baranin ayaa qaar marka diin akhri jiray weliba ayaa waxay yidhaahdeen adduunka wakhtigan waa hormaray wixii xataa ilaahay yidhi lama ogaa karo waa la ogaaday maanta nin kitaabo dadka u akhriyaa dhahayan oo doctor isku sheegayo marka isu wax barteen oo uu leeyahay aadam iyo xawaa waa la kala abuuray xawaa waxaa laga abuuray aadam feertiisa maba rumaysnaa jirin ilaa aan ka ogaaday yidhi genetikiska in la kala koodiyey kara transcriptionka inuu jiro jiinkan qofkan jiinkiisa koobi lagu samay karo oo hiddoka hiddahan marka farac kale loo gudbin karo tijaabooyinkaas intaynan dhicin ka hor maba rumaysnaa jirin xawaa laga abuuray aadam ninkaas muslim ma haajir mise gaalm gaal haajir lanna wax uu og yahay in ilaahay yidhiba diidaan dafiraan sooma fahmi markaasu haddana wuxuu leeyahay bal fiiri waa kan wayaclamu maa fi larxaami baa akhrinaysaan waana la ogyahay waa ka hadda anaa kuu sheegaya naagta uur kale waxay waddo wuxuusan fahmin marka wayaclamu maa fi larxaami goormee waay waa qabla intaan ruuxda lagu afuufin waxaan meesha iska yaallo waxay ahaa doonaan ma la soo dhici doonaa ma taam noqon doonaa waxaas waa waxaa la sheegaya culummadii iyo dadkii ahlucilmigu marka jahli u nisbayna ibnu xajaraaba saas u tilmaamay haddana fatxulbaariga wayaclamu maa fi larxaam idin la sheegaayo wuxuu leeyahay waa qabla boqoliyo labaatanka maalmood inta ka horaysa waayuu leeyahay inta ka dambaysa qeyb waa ka baxay buu leeyahay hadduu akrisa lahay kutubta culummada xataa isagaa jahligiisa ogaa lahay laakiin ilaahay subxaana watacaala isagana wax inkaar uu ku riday dadka diinkiibaa inkaar kaga dhacday dadka inkaaraa kaga dhacday mar dambe isoo wax isa saaro kitaab isoo akrinaa waa la waayey markaas kabacdi ilaahay subxaana wa tacaala wax uu mudan yahay allah ku abaalmariyo marka wuxuu yidhi faina axadakum midkiin uma yunfaku fiih uma yanfuku fiihi اruuxa ruuxdii buu ku afuufayaa faina axadakum midkiin la yacmalu wuxuu samaynayaa bicamali ahli اljannati ahlu jannada camalkooda xataa maa yakuunu baynahu wa baynaha intuusan ka ahaanin isaga iyo jannada dhexdooda ilaa diraacun gudhun mooyaane wax kale inuu ka ahaanin oo ninkan jannada waaba u dhow yahay laysara owqiidu diraacin dhutun wax u dhigmo fayasbiqu calayhi اlkitaabu kitaabkiibaa ayaa ka dhaqaya marka oo ka hormaraayo fayacmalu bicamali ahli الnaar ahlunaarka camalkooduu samaynaya fayadkuluhaa naartii buu gelayaa waina axadakum midkiin layacmalu bicamali ahli الnaari ahlunaar camalkooduu samaynaya xataa maa yakuunu baynahu baynaha ilaa diraacun ilaa isaga iyo naarta dhexdoodu aysan ahaanin ilaa gudhun mooyaane owqiidu diraacin maahane fayasbiqu calayhi اlkitaabu kitaabkii loo qoray shaygii maktuubkaa in la qoray ayaa ka dhaqaya oo ka hormaraya fayacmalu bicamali ahli اljanna ahlujanno camalkood buu samaynayaa fayadkhuluhaa jannadii buu gelayaa xadiidkan marka xadiid aad uga cabsi geliyey waa selafka xadiidkan xadiid selafka ka cabsi geliyey waay maxaa yeelay qofku meel uu ku dambayn doono ma oga cabsi inay kugu abuurtoona dadka aan waxgaratadan wax fahmayninna waxay yidhaahdaan wixii aan sameeyaba dhib male ilaahay waa na hanuuni doonaa wixii aan geli lahaana waa la ii qora mar hore laa ba'sa dhib male sufyaan ibnu saciid athawri ayaa nin buu arkay saaxiibkiis ah markaasuu wuxuu yidhi hal abkaaka cilmullaahi fiika cilmiga ilaahay adiga uu kaa og yahay ama wixii uu looxulmaxfuudka ku qoray weligaa intaad meel fadhiisatay ooyin ma kugu dilay wixii ilaahay kuu qorayo adiga ogeynoo alla ogyahay weligaa maka ooysay intaad fadhiisatay kartay ninkii markaasu wuxuu yidhi taraktanii laa adxaku abadan niyo waa iga tagtay buu yidhi anoon weligay qoslaynin murug iyo qosol la'aan baad igaga tagtay wax marka ay kaga oogsiin badnaa ma jirin xadiidkan xadiid marka aayatiinkaaga aan ku aadan ogeyn waay oo ay dhici karta qofkii oo intaasoo sano camal wanaagsan samayna inuu naarta galan khaatumada ilaahay ka hadlaya walciyaadu billah walidaalika ducada nebiga waxay u badnaa jirtay allaahuma yaa muqaliba alquluubi habit qalbii calaa diinik ilaaha quluubta gedgediyow qalbigayga diinkaaga ku xasiliyo ku sug markaasaa la dhihi jira maa akara maa taquulu bihaadihi dacawaat badana inta aad ducadan akhrisanayso od ku ducaysanayso markaasuu dhihi jiray ina alquluuba bayna usbucayni min asaabici araxmaan yuqalibuhaa kayfa yashaa quluubtu waxay ku jiraan laba faroodoo faraha alla ka mida sidoo doona u gedgediyaa culimmadii marka selafku waxay dhihi jireen yani laa tacjab man halaka kayfa halak walaakin icjab man najaa kayfa najaa ayb yani aan la yaabin qofka halaagsamay siduu ku halaagsamay kan badbaaday laakiin siduu ku badbaaday aad ula yaab kaasaa wax lala yaaba saas dhihi jireen qال xadثna mسdd qal xadثna xmاad بن زayd عan يزيid الrishki qاala xadثna mطرف عan cمrاan بن xusayn qaala qiila lirasuuli الlahi slى الlه عليه aلي وsلم ya rasuul الlah aculima أhlu الجanةi min أhli الnaar ahlu jannada ma laga ogaaday ahlu naarka qaala nacam buu yidhaha qaala fafiima yacmal الcaamiluun dadka samaynaya maxay samaynayaan marka waxay u shaqaysanayaan qaala kullun muyasaru limaa khuliqa lah dhammaan mid kastaa waxaa loo fududeeyey ku loo fududeeyey waayo limaa khuliqa lahu wixii loo abuuray qaala xadaanaa axmed bnu xambal qaala xadaanaa cabdullaahi bnu yaziid almuqri abu cabdiraxmaan qaala xadaanii saciid bnu abi ayuub qaala xadaanii caطaa'u bnu diinaar can xakiimi bni shariikin اlhudaliyi can yaxya bni maymuun alxadramiy can rabiicata aljurashiy can abi hurayrata can cumara bni اlkhaaab can الnabiyi salى اllahu عalيyه wali wasalama qaal laa tujaalisuu ahla اlqadar dadka ahlu qadarka ah hala fadhiisanina yanii qadarka kuwa inkiro hala fadhiisanina walaa tufaatixuuhum hala furfurinina walaa tufaatixuuhum hala furfurinina oo warka ha u furfurininoo dooddooda ha badsanina dooddooda waxaa laga yaabaa qof iska miskiin ah inay shubho geliso hala furfurinina xadiidkan marka isnaadkiisa dacfi baa ku jiro lijahaalati xakiim bni shariik ayb laa tufaatixuuhum nihaayada ibnulaiir wuxuu leeyahay laa tuxaakimuuhum waa lagu fasira ayb laa tuxaakimuuhum garsooraha ka dhiganina kuwaas waqiila laa tabda'uuhum biاlmujaadalati wاlmunaadarati doodda ha ku bilaabininana waa laga wadaa oo doodda ha ku furinina marka macnaheedu maaha qof kastoo la yidhaha war kula doodi maayo orod iga tag inuu isagu cadkaaday macnaheedu maaha dadka qaarkood ayaa caawaam iska anacay ninka caamigaana hadduu kula doodo uu kaa dood badinaya jaahil ile jaahilku wax xeraaya ma laha nusuustii kalema yaqaano waxaasay u kala horeeyaan ma kala oga waxaa laga yaabaa isagu marka wax afkaaga aan soo qaban karin inuu sheego imaamu shaafici marka wuxuu dhihi jiray weligay nin jaahila lama doodin ilaa waa iga adkaa jiray nin caalimana lama doodin ilaa oo ka qaalib noqon jira sida badan jaahilka maxaa saas loo dhahaya wax xiraayo isaga male wax allaale wax ka xiran ma leh haddaad wax fahamsiin maagto madaf kula fahmaya marka haddaan lala bilaabin dadkaas ma dad marka waxaa jira dawaa'if dhan juhaal ah iyaga dhan oo nin culamaa uusan ku jirin nin ra'iiska ugu weyn ilaa kan ugu hooseeya weligood dadaan kitaab fiirinin w wax ka dood jecel oo ka dood badanna male nimankan muslimka gaalaysiiye afar iyo labaatanka kan ugu jaahilsan wuxuu ku le ila dood ila dood kaale kaale ila dooduu ku leeya wax dood lala bilaabo marka male qadariyada iyo qadariyadii kuwan dhaamayba ayaa waxaa la leeyahay marka laa tufaatixuuhu wax lala dooda maaha badeecadaada haddaad rabto halkaas geey gad baa in la dhaho dadka ha ku dhegaystaan oonad bax bannaankaas makarafoon qaada hadal ma dooda keliya aad dad qof la doodo caalim ah miyay adu wax ka dheefaysaana dacwadaada wad hal lagu arka daa'iman marka qofka mubdilka inuu dacwo wada ma jecla hadduu wadaayana hoos hoos dacwo hoos u laga wado bannaan la keeni karin maxay tahay towxiidka nebi maxamed bannaanku ooli jira dawaa'ifta marka islaamka iyo ahlucilmigana hal qof oo ahlucilmiga ka mida oo muslimka birimatihim gaalaysiiye ma naqaano culummada ay kutubtoodan akhriirsanayna leeyihiin shaekhulislaam moxamed ibnu cabdilwahaab iyo shaekhulislaam ibnu taymiye iyo dhammaantoodna waxaa weeyaan marka ma gaalaysii jirin dadka jusaafan uma gaalaysii jirin mujtamac oo dhan waa gaal suuqyada ha laga ordoy ma dhihi jirin dadkuna saan hadda ay yihiin unbay ahaa jireen taasaan dadka saan bay ahaa jireen waxaa ku tusaaya ibnu taymiye kitaabkiisa istikaaada wuxuu yidhi dadka qubuuriyiintae mutaakhiriintan in badanoo ka mida lam yumkin takfiiruhum in la gaalaysiiyaa suurtagal maaha lihalabati اljahli jahligoo qaalib noqday darteed iyo aahaartii cilmigii diiniga ahayo ka jaahil noqdeen darteed marka isagii kuwii uu soo gaaray ou la doodayaba wuxuu dhihi jiray waxaan a aaminsan tihiin aniga waxbaan aqaanaa haddaan ictiqaadiyo ama aan dhaho waa gaaloobayaa laakiin idinka idinma gaalaysiinayo dhihi jireen maca man kuwaan marka haaulaa'i maca man yay la jiraan marka kuwaan ma ibnu taymiya la socdaan safkiisa maxamed cabdulwahaab isaguna waxaa laga hayaa inuu yidhi yacnii qubaddan weyn oo axmed ilbadawi qofka caabudayo dul fadhiyo ma gaalaysiinayo jeer oo wax ogaado maxaa yeelay culummada iyo dadka la joogaa juhaal awey isagana saasuu tilmaamayaa marka wixii jusaafan marka yaa marka maca man marka yay la socdaan ma ma waxay la socda yaa culummo ugu ah iyaga waxaan nacay waa xarako waqti dhexdaana soo baxday toddobaatannadii meelahaas waddankan ka soo baxday oo keliya un ku dhisan jahligaas bislaan wax culummaa iyo iyaguna wax calaaqaa male taa wax ku tusaa waxaas u ayna towxiid marka waa la sheegi jiray haddaa la sheegaa sunnada waa la bayaaniyaa maca daalika male waxaasoo kale waan ay daldalayaan wax sheegaya male haddana iyagii laftirkoodii ma samaynayaan hijradii ay sheegayeen hijradiina ma samaynayaan meel gaara inay ootaanoo muslimkan ka dhex baxaano magaalo cusub samaystaanna ma lagu karan gaaladan bay ku dhex jiraan dadka ay gaalada u yaqaanaanay ku dhex nool yihiin marka kuwaas oo kale laa tufaatixuun bilahi towfiiq sal sl